فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله رمضان مبارك kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysyada qodobadaad caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah daraasad cusub oo ka faallootay kobaca xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo fashilka maraykanka ka haysta duulaankiisa soomaaliya waxaa kaloo aad ku maqli doontaan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo diyo u kala qaaday beelaha surre iyo garre kadib munaasabad ka dhacday degmada kurtunwaarey sidoo kale dhuuxa waraysyada waxaad ku dhegaysan doontaan xubintii faa'iidada caafimaadka oo inta uu socdo ramadaanka aad ku dhegaysan doontaan mawaadiic si gaar ah u quseeya caafimaadka iyo bishan dhegaystayaal waxaad kalood maqli doontaan wararkii caalamka oo dhacdooyinkii u dembeeyey xambaarsan waa mar kale iyo dhuuxa waraysyada
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag qodobadaasoo idil waad dhegaysan doontaan insha allah balse markan waxaad ku soo dhowaataan qadar goosgoos ah
تأملات تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات في هذه الدروس سيكون عندنا تأملات في سورتي النور والحجرات وسبب اختيارنا duruustan waxaan isdultaagyo ku samayn doonnaa suuradaha annuur iyo alxujuraad sababtaan u dooranay labadan suuradoodna waxay tahay inay ka mid yihiin suuradaha ay ku badan yihiin towjiihaadka aadaabta iyo tarbiyada iyo sida ugu habboon ee uu qofka muslimka ahi ula falgelaya dhacdooyinka fitnada iyo ibtilaa'aadka sidoo kale labadan suuradood waxa ay ka digayaan ficillo badan oo la sameeyo kuwaasoo aan ku habbooneen qofka mu'minka ah hoosna u dhigaysa dhammaystirnaanta iimaanka qofka amaba ku daraysa safka kuwa khilaafsan shareecada islaamka waxaa sidoo kale labadan suuradood ku jira bishaaraad kala duwan oo ay ka mid tahay in mu'miniinta loogu bishaaraynayo tamkiin iyo amni فيها بشارة للمؤمنين بالتمكين والأمن والأصل أن المؤمن إذا جاءت التهمة على أخيه المؤمن أن ينفيها وأن يردها وأيضا الواجب إذا رأى مسلم على أخيه المسلم أمرا مخلا أن ينصحه ويستر عليه هذا الأصل في بداية الأمر أن ينصحه ويستر عليه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا يبين لنا و arrintaani waxay noo caddaynaysaa inay lama huraan tahay inaan garanno qofka warka keenaya oo aan lagu kaaftoomin keliya inuu ka mid yahay muslimiinta maya waa lama huraan inaan aqoon u leennahay xaaladda qofka warkaasi keenay ma ka mid yahay kuwa runta sheega ma ka mid yahay dadka warka iska qaata oo aan hubsiimada lahayn ma ka mid yahay kuwa warka faafintiisa jecel oo aan iska hubin waa lama huraan inaan ogaanno xaalka qofka warka keenay aan iska ogaanno in caaqibad xun ay leedahay in warka qofka beenaalaha ah la qaato qofka aan warka iska hubinna wuxuu ku dhacayaa dulmi iyo in cirdiga dadka uu wax gaarsiiyo si guud haddaan hubsiimo nagala helin waxaan ku dhacaynaa dembi iyo khalad sidaasi darteed alle wuxuu aayaddan noogu sheegay inaan hubsiimo yeelano لذلك الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بين لنا أنه لا بد من التثبت وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبهذا نكون قد انتهينا من تأملاتنا في سورتي النور والحجرات نسأل الله أن ينفع بما قلنا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه waa tarjumada duruus ta'amulaad lagu samaynayo suuradaha nuur iyo alxujuraad kuwaasoo ka mid ah suuradaha ay ku badan yihiin towjiihaadka aadaabta iyo tarbiyada iyo sidaa ugu habboon ee qofka muslimkaahi ula falgalayo dhacdooyinka fitanta iyo ibtilaa'aadka isla markaana uu akhriyey sheekh khaalid baadarfi raximahullah waxaa habeen kasta inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuwaxa waraysyada insha allah
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات waa hagaag had haddaba si aad wax badan uga ogaato silsiladan ama dersigan muhiimka ah aan soo dhegaysanay gosgoskiisa waxaan soo dhoweyn doonaa maxamed cali maxay tahay silsilada imtixaanaha ee ta'amulaad fariimo nooce ah ayay soo gudbinaysaa waad mahadsantahay walaalka ramadaan mubaarag adiga iyo dhammaan dhegaystayaasha warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan iyo guud ahaan dadka muslimiinta ah meel kasta oo ay dunida ka joogaan waxaan allah weydiisanaynaa inuuna waafajiyo fadliga bishan dunuubteennana dhaafo noona naxariisto dadka muslimiinta ah ee dhibaataysanna dhibaatada uu ka dulqaado oo ay ka mid yihiin walaalaheenna falastiin turkistaanta bari iyo kuwa la midka ah haddii aan u soo noqdo su-aashaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada waxa uu dhegaystayaashiisa inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan maadaama bishan ay tahay bishii qur-aanka uu soo gudbin doonaa duruus muhiimad gaara xambaarsan oo uu horay u jeediyey sheekh khaalid baadarfi raximahullah oo ka mid ahaa culimmada caamiliinta ah kuna geeriyooday dalka yemen duruustaas oo ku biiraysa duruusta qur'aaniga ah darsiga uu sheikhu jeedinayo wuxuu ciwaankiisu yahay ta'amulaad ama isdultaagyo lagu samaynayo suuradaha annuur iyo alxujuraat ee ka mida qur-aanka kariimka sidaan la soconno suuradahani waxaa ku jira towjiihaad rabbaani ah oo aad u quseeya bulshada iyo mujtamaca muslimka ah towjiihaadkaas oo weliba xoogga saaraya jaanibka akhlaaqda iyo sida ay tahay in bulshada muslimka ah ay dhexdeeda u macaamisho duruustan oo aan aragnay sida wanaagsan ee uu shiikhu usoo diyaariyey iyo tacliiqaadka qayimka ah ee uu saaray ayaan jeclaysanay inaan u tarjumno luuqadda soomaaliga si dadka soomaaliyeed ay u fahmaan talooyinka iyo awaamiirta ku jirta labadaas suuradood ee kale ah annuur iyo alxujuraat sidoo kale waxa ay qayb ka tahay iskuday aan ku doonayno inaan ku waarino turaadka iyo dhaxalka ay ka tageen culimmada caamiliinta ah oo aan ku doonayno in duruustooda iyo wixii ay ka tageen aan bulshada ugu soo gudbinno waxaan allah weydiisanaynaa in sheikha duubay silsiladan sharciga ah ee sheekh khaalid baadarfi abulmiqdaad alkindi u naxariisto miisaankiisa xasanaadka ah u saaro annagana nagu anfaco silsiladan qayimka ah ee uu sheikhu jeediyey habeen weliba ayay dhegaystayaashu kula socon doonaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada marka laga reebo habeenka ay sabtida soo gelayso oo aanu barnaamijku jirin mar kale dhegaystayaasha waxaan leenahay ramadaan mubaarag waxaan nafteenna iyo tiinaba ku waaninaynaa inaan ka faa'iidaysanno fadliga bisha barakaysan ee ramadaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan wararka caalamka waa kan cabdiraxmaan beder haye cabdiraxmaan maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay wararka ka imaanaya gobolka mudug ayaa waxay ku waramayaan in ciidamada mujaahidiinta ay qarax ka fuliyeen duleedka deegaanka qaycad ee gobolka mudug kaasoo lala eegtay gaari ay la socdeen saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda federaalka waxaana qaraxasi ku dhintay sargaal lagu magacaabo bashiir madoobe kaasoo ka mid ah saraakiishii gaariga saarnayd halkee dhaawacyo kala duwan soo gaareen shan askari uu ka mid yahay sargaal lagu magacaabo sheekeeye kaasoo lagu waramaya in dhaawiciisu yahay mid garaab ah dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay maanta dagaal xoogan kula wareegeen magaalada biyacad ee wilaayadii islaamiga ee shabeellada dhexe halkaasoo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kadib markii ay bilaabatay rasaasta ayana waxaa la waranayay in halkaas iskaga carareen ciidamada dowladda federaalka ee magaalada ku sugnaa dagaalkan ayaana ku soo aadayay xili ay maalmihii lasoo dhaafay gobolka shabeellada dhexe ka dhacayeen dagaallo culus oo lala beegsanaya ciidamada xasan sheekh maxamuud dadka reer khaza ayaa maanta ku sooman farxad xasilooni iyo amni xili ay ku dadaalayeen inay soo muujiyaan bilicda magaalada iyadoo ay bilatay bisha barakaysan ee ramadaan ayaa waxay dadka reer khaza sanadkani ku soomayaan amni iyo istiqraar xili aysan maqlinin dhawaqa gantaalada iyo guuxa diyaaradaha yahuudda magaalooyin badan oo ku yaela marinka khaza ayaa laga dareemayaa dhalashada bisha barakaysan ee ramadaan waxaana dadka ku dadaalayeen si wanaagsan u hagaajiyaan waddooyinka iyo goobaha cibaadaadka magaalada khaza oo kale waxay dadka iskugu soo baxeen si ay u nadiifiyaan waddada weyn ee cumar il mukhtaar halkaasoo uu ku yaala mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn ee magaalada waxaa sidoo kale ka mid ah meelaha ay hagaajinayaan dadka magaalooyinka kaanyunis iyo rafaax oo labadooduba ku yaala koonfurta marinka khaza shacabka reer khaza ayaa waxay sidoo kale dib u diyactir ku sameynayaan masaajida muslimiinta ay ku cibaadaysanayaan dadka qaar oo warbaahinta la hadlay ayaana waxay sheegeen in khaza ay ka nadiif badan tahay kana qurux badan tahay ramadaankii hore ugu dambayntii muusku ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay tuulooyin ku yaala dalka yukrein iyadoona dhanka yukrein ay sheegtay inay suuriday diyaarada ay leeyihiin ruushka wasaaradda dagaalka ee ruushka ayaa waxay shaaca ka qaaday in ciidamadeeda ay la wareegeen gacan ku inta laba tuulo ku yaala bariga dalka yukrein war ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in ciidamada ruushka walgalla ay ka sameeyeen bariga yukrein ay askarta yukreiniyiinta kaga faramaroojiyeen laba tuulo lagu kala magacaabo borlatski iyo sukudni oo labadooduba ku yaala gobolka odnistig ee bariga yukrein dhankeeda xukuumadda kiyef ayaa waxaay sheegtay inay ku guulaysteen suuridyada boqol iyo saddex diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn barta telegaraamka ayaana waxay ku soo daabiceen ciidamadii cirka ee ukrein inay soo rideen habeenkii xalay boqol iyo saddex diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn waxay sidoo kale sheegeen ciidamadii ukrein inay toddoba qofood ku dhaawacmeen weeraray diyaaradahani ka geysteen magaalada kharkiif
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم warbixin uu qoray macadka ka faalooda arrimaha amniga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah ee geeska iyo guud ahaan bariga afrika ayaa looga hadlay kobaca awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo fashilka maraykanka ee duulaanka soomaaliya warbixintan maxamed cali ayaa ka warramaya muddaxileedka labaad ee taraam iyo duqaymaha maraykanka ee soomaaliya ma kor bay u qaadaysaa ammaanka mise waxay sii kordhinaysaa khilaafka waayba furka warbixin uu soo gudbiyey machadka hon international institute for strategic stadias oo sameeya cilmi baarisyo madax bannaan islamarkaana falanqeeya arrimaha amniga siyaasadda iyo xidhiirka caalamiga ah ee geeska iyo guud ahaan bariga afrika fadhigiisuna yahay magaalada nairobi ee caasimadda kenya warbixintan oo salka ku haysa daraasada uu machadkani sameeyey ayaa ugu horreyn ka sheekaysay marxaladihii ay soo mareen howlgallada muddada ka badan soddonka sane ee uu maraykanku ka waday dalka soomaaliya iyo jabkii gaaray kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii oo ay warbixintu ku sifaysay inay ahayd musiibadii ciidamada maraykanka ku sandullaysay inay dib uga gurtaan soomaaliya muddadaasi wixii ka dambeeyey howlgallada maraykanka waxay u badnaayeen duqeynta diyaaradaha ee sii xoogaystay muddaxileedkii hore ee donald trump waxaana taliska maraykanka ee afrika ee loo yaqaana africom uu fuliyey in ka badan laba boqol oo weerar intii u dhexaysay labakuntoddobayyotobankii ilaa labakunkoobyolabaatankii kuwaasoo saddex jeer ka badan ayay tiri warbixintu isugeynta wadarta guud ee duqaymihii ay fuliyeen madaxweynayaashii soo maray maraykanka ee bush obama iyo baiden machadku waxa uu sheegay in amnesty international ay diiwaan gelisay kiisas badan oo ku saabsan dad rayid ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraradaas taasoo kor u qaaday welwelka ku saabsan xadgudubyada ka dhanka ah waxaa loogu yeero sharciga caalamiga ah ee bani aadamnimada inkastoo la doonayay in weeraradaasi lagu wiiqo xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddana weli lama hubo waxtarka hubkan sida laga soo xigtay xarunta afrika ee diraasaadka istaraatiijiga taas beddelkeedana waxay warbixintu sheegtay in toddoba iyo toban boqolkiiba ay kor u kaceen howlgallada ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib ka bixitaankii ciidamada maraykanka ee laba kun koob iyo labaatanka machadku waxa uu sidoo kale xusay in ku tiirsanaanta duqaymaha cirka ay sii xumaysay caqabadaha amni iyo walaaca bani aadamnimo ee ka jira gobolka iyadoo taasi ay dheer tahay soo noqoshada awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo joe baiden ku qasabtay inuu dib u soo celiyo shan boqol oo askari oo maraykan ah warbixintu waxay soo hadal qaaday soo laabashada donald trump iyadoo su-aal gelisay waxa ka dhalan kara dib u cusboonaysiinta howlgallada milatari ee uu maraykanku ka wada soomaaliya oo ay sheegtay in mustaqbalka dhow ay saameyn ku yeelan karta xasiloonida gobolka iyo xaaladaha bani aadamnimada waxaa kale oo ay warbixintu ka dhawaajisay inay jiraan walaacyo laga qabo in xoojinta duqaymaha cirka ee maraykanka ay ka dhalan karaan weeraro argoosi ah oo ka imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab taas oo suuragal ah inay sii kordhiso qulqulatooyinka colaadaha hareeyey gobolka intaa waxaa sii dheer ayay tiri warbixintu in ururada bani aadamnimada ay walaac xoogan ka muujiyeen xeeladaha milatari ee gardarada ah oo ay sheegeen inay horseedi karaan dhaawacyo iyo barakac dheeraad ah oo ku yimaada dadka rayidka ah warbixinta waxa ay kaloo ka dhawaajisay in maraykanku uu ku guuldaraystay duulaanadii iyo faragelintii tobaneeyada sano uu ku hayay dalka soomaaliya taa beddelkeedana waxaa caddaatay bay tiri adkaysiga ay muujiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo la qabsanaya xeeladahooda islamarkaana ilaashanaya habsocodka howlgalladooda shaqe ee xooggan muddo xileedkii hore ee donald trump ayay warbixintu tusaale u soo qaadatay waxa ay sheegtay in xilligaasi uu maraykanku si weyn u kordhiyey howlgalladiisa milatari balse dhammaantood ay ku soo idlaadeen hal bacaad lagu lisay machadka hon international institute for strategic stadias ayaa isagoo sii lafaguraya warbixintiisan waxa uu sidoo kale carabaabay in maraykanka iyo xulafadiisa midkood horumar la taaban kara aanu ka gaarin duqaymihii cirka iyo maalgelintii barbar socotay ee ka dhanka ahaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu dambeyntii machadku waxa uu hoosta ka xariiqay sida loogu guuldaraystay howlgalladii milatari ee muddada badan ka socday soomaaliya waxaana gunaanadka cilmi baaristiisan uu ku taliyey islamarkaana uu tilmaamay in xalka lagu gaari karo oo keliya qaab siyaasadeed oo ka maran awood ciidan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa diyo u kala qaaday beelaha surre iyo garre kadib markii uu degmada afgooye qof ka dhashay garre ku dilay haweeney amuun la odhan jiray oo ka dhalatay beesha surre munaasabadda oo ka dhacday kurtunwaarey ayay labada dhinac diyo ku kala guddoomeen waxaana goobjoog ahayd wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose marka hore beesha garre ayaa wareejisay diyada waxaana u hadlay cusmaan yuusuf oo ah nabadoonka beesha kalaashe oo ka tirsan beesha garre oo ah beesha geysatay dilka lagu dilay amuun sidoo kale waxaa hadlay xasan maxamed saalax oo ah naa'ibka suldaanka beesha garre
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين وبعد إلهي أكو مهدسن مركو هوري waxaan meeshaan ku wareejinaynaa xuquuqna lagu lahay dil eh, gabar walaasheenna ah ku dhimatay gacanteenna ku baxday xuquuqdaasoo konton halaad geel ahna loo cafiyey sh- af- shan halaad waxaan maanta u wareejinaynaa afartan iyo shan neef oo geel ah marka la qiimeeyey lacagtii ay noqotay labaatan iyo afar kun oo doolar walaalaheenna eh, reer surro maanta aan ku wareejinayno aan u fadhino insha allahu xooxi- xoq aynagu lahaayey walaashan aynagu lahayd waa wareejinay haddana manaha waxaa ku wareejin doonaa ugeeska beesha garre anigoo ah magacayna nabadoon cusmaan yuusuf xasan lagu lahaayay gaar ahaan xaqan oo hadda maanta wareejinayo bixinayo haddana waxaan kusoo dhaweynaha ugeeska aan ku wareejin doonaa walaalkeena xaqii lagu- gabadhii walaasheena ee meesha ka baxday xaqii lagu lahaay waa wareejinay insha allahu ugeeskaan ku wareejin doonaa بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آه، إن شاء الله تعالى إلهي فضلقيسي وحا إلهي نوافجي كنتن حلوت دي أي أوشن ناف نضافة ولا لا هوري نضافين أفرتن إشان ناف فضلق إلهي إن أنمان مككنا أودان هاهين ولايدا دقمدا قبل كهورتيس نكوريشنا إن شاء الله تعالى مرحومة وحلينا إلهي عنا رئيسو أنغن وحواي بعد قد المنو فدنايو shareecada islaamkana xooska la harsalay ii waaye wax badan asal mar oo dadka iyo bini aadanka bisada iska liididaay maantana ilaahay baa hadday maalintaas maalin baa ahayd maalinta waa maalin sharaf badan bini aadanka xaquuqdiisii ilaahaysii kitaab isku tilmaam loo bixiyaa leeyahay xurmadii sidii ilaahay sharaf u yeelay un maan u dultaagnahay wax badan saaran anigoo ciyaalnay hataa ama dadweynaha la dhex jiray ligi burburkii Een, haddii ilaha la ridaay shan halaadwo haddii daqar la dhawaay daqar mawdiic usnoqday shan halaadwo waa maqalshina kitaaba waa laakiin tanfiid ma lahayn hadda maana kitaabkii tanfiidkii ayaa barbar socda xaquuqdii shaqsigii lahay haddii ay dhimasho tahay in diyadii la bixiyaay haddii qisaasi tahayna waxa waaye eh, ninkii qisaas mudana qisaaskiisii sidii kitaabka ilaahay uu taalay in luu fuliyay mahad ilaahay waaye ilaahay hana waariyo gaaladan iyo iyo waxaan oo zaxmad iyo bijabijaay wadooyin ilaahay ha qabado insha allahu tacaala waa aad baan u faraxsanahay in xaquuq islaamad wareejinaya kitaabka ilaahay hortiisii jazaakum allahu khayran waa insha allahu tacaala waxaan leenahay waa mahadsanin walaayada maadallahi dhinaca beesha surre waxaa hadlay faarax maxamuud aadan oo ah wakiilka weliyudemka haddana ah awoowaha amuun shariif cali yuusuf oo ah suldaanka beesha surre ayaa sidoo kale hadlay aadam xasan maxamed oo ka mid ahaa goobjoogayaashii goobta ka hadlay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي بقى مهد إسكالة نوافجي ما أنت ماشان قوشان أنا سكوني ما أنه وحان أفر إني قلقادة شدي ديدي قبردي أمون عبد الله محمد وأنا وجد أها وهذا كهر كل متي أغارك أفقوي alxamdulilah heshiis ayaan hadda ka hor meeshaan ku wada gaarnay annagoo ah beesha surre iyo beesha garre heshiiskaasoo ahaa konton halaad oo u dhigantay labaatan iyo toddoba kunoo dollar saddex kunoo ka mida waan u dhaafnay labaatan iyo afartii kun oo aan ku heshiinay maanta ayay nagu wareejiyeen walaayada islaamka ee kurtunwaarey horteeda ayay nagula wareejiyeen lacagtaasna waa ka qaadanay waana ka haysanaa anigoo ah wakiilka xaqlayaasha xoolahaas waa ka qaadanay ilaahay baa ku mahadsan walaayada ayaa ku mahadsan sidaas ayaan meeshaan ka caddaynaynaa xoolahaas aan maanta wixii ka dambeeya in gabadhaas xaqeedii ay nagu wareejiyeen beesha garre haddana waxaan ku wareeji doonaa suldaankayga shariif cali yuusuf suldaan kusoo dhowow bismillaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan meeshaan aan ka caddaynayaa in walaalaheen garre gabadhii gacantooda ku baxday marxuumadda diyadii kontonka halaad aheyd ay nagu soo wareejiyeen shanna aan u cafinay insha allahu kitaabka ilaahay ayaana ku qaadanay ilaahay baa mahaddaas iska leh waana aqbalnay waana iscafinay ilaahay idankiis aad iyo aadaanan bahalkii maxaa ugu faraxsannahay kitaabkaas alle oo xaqayagii nala ku siiyey aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa walaayada islaamka oo aad iyo aad noogu dhexdhexaadisay dhexdhexaadis badan isku kaayo keentay sidaasna aan isku cafinno walaalaheen xaqayagiina ay nagu wareejiyeen assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan kusoo dhoweynayaa mikrofonka aadam xasan maxamed bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wabacd alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah ilaah baa mahadleh bacdallaahi walaayada islaamka mujaahidiinta alxamdulilah waxaa ilaahay mahadiisa maanta labadan walaalahaynae oo xaqoodii kala baxay diyadii aan goobjoog ka nahay waa ilaahay mahadiis tanfiid walaayada ayaa ku mahadsan ilaahay mahadiis walaalihii bixiyana kheyr allah siiyo kuwii qaatoo sabrina ajra badan allah ka siiyo wa bilaahi towfiiq alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
qeybaha dambe ayaan soo gaarnay waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka oo caaba laga bilaabo aan idinkugu soo gudbin doonno arrimo quseeya ramadaanka iyo caafimaadka doctor maslax ayaa soo jeedinaya
باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى xalaqadeena caawa waxaan ku qaadan doonaa xubintii caafimaadka ee inoo soo socotay dhowaanahanba caawa maadaama bishii ramadaan ay inoo bilatay waxaan dhegaystayaasha aan usoo gudbin doonaa xalaqaad ka duwan kuwii hore maadaama bishii barkeysneed ee ramadaan la gudagalay waxaan markaa ku qaadan doonaa xalaqaadkeena insha allahu tacaala waxyaalo la xiriira ee bisha ramadaan iyo qaabka loogu faa'iidaysan karo soonka iyo caafimaadka bisha ramadaan insha allahu tacaala haddaba marka waxaan xalaqaadka soo socda aan kaga warami doonaa mawaadiic badan oo aad iyo aad muhiim u ah runtii mawaadiicda marka aan kaga warami doono xalaqaadkeena soo socda insha allahu taala waxaa ka mid ah cuntooyinka iyo cabitaanada ugu wanaagsan in la joogteeyey ay tahay ee bishan ramadaan inta lagu guda jiro inaan wax ka sheegno insha allahu tacaala ee cudurka macaanka iyo ramadaanka dadka qaba sokorowga ama cudurka macaanka waxyaalaha la gudboon iyo waxa laga raba inay sameeyaan maadaama bishan barkaysan ee ramadaan macamacaan iyo sharaab iyo cabitaane iyo oon iyo xiliyo badan iyo kuleel iyo wax badan la geli doono saas daraaddeed marka wax la gudboon ay isticmaalayaan inaan halkan kaga warabno insha allahu tacaala ee soonka iyo dadka dhiigkarka qaba ama cudurada raaga qaba iyagana waxyaalaha la gudboon sidoo kale cudurada raaga dadka qaba iyo xilligan soonka la joogo iyagana waxaa la gudboon dad baa laga yaabo keliyaha wadnaha beerka uurku jirta ama t b ba ay qabaan daawo ay u socoto waxyaalaha la gudboon marka dadka qaata refeytarka oo kale sidoo kale daawooyinka la qaadan karo xilliga soonka xanuunaha iska jira dadka xanuuno badan ayaa jira qaabka loo qaadan kara xataa daawada maadaama soon la gudagalay qaabka loo qaadan karaa in la bayaaniyo wax looga sheego dadka ee maamada uurka leh waxyaalaha la gudbo inay samayso ee uurjiifkeedana uu ku badbaadayo iyadana ay ku soomi karto inaan wax ka niraahno insha allahu tacaala naasnuujinta iyo ramadaanka sidoo kale in waan wax ka dhahno haddii alla idmo soonka iyo dadka qaba gaas calooleedka ama caloosha boogta ay kaga taalo runtii raashiinkan uu dhibaya raashimaadka qaar ee la isticmaalana ay dhibsanayaan marka wax la gudboon dadkaas iyagaa ay isticmaali karaan inaan halkan kaga warano insha allahu tacaala iyo waxa ay ku suxuuran karaan afurka iyo suxurta intuba soonka iyo dadka da'da ah islamarkaasna qaba xanuunada raaga iyagana wax la gudboon iyo qaabkay u isticmaali karaan raashimaadka afurka iyo suxuurta intaba sida looga gaashaaman karo daalka iyo tabardarada afurka kadib iyo waxyaabaha sababa runtii waxaa dhici karta qofka inuu u afuro si xaddhaaf ah ama si khayral caadi ah markaa kadib uuba dhaqaaqi waayo qofka uu fadhigii ka kici waayo uu dhaho wixiibaa xibnaha igaga dhacay iyo waxyaalo la mid ah dad badan oo dhahaa jira waxa la gudboon marka dadka dhibaatooyinkaas ku dhaca waxyaalaha la gudboon sidoo kale nooca dhiigaga ama dadka u dulqaadka badan waxaa jirta dhiigaga qaar noocyadooda dadka leh adkaysi badan inay u leeyihin xilliga soonka dadka noocaas oo kale dadkay yihiin iyo dhiigagaasna inaan wax ka sheegno insha allahu tacaala talooyin guud oo ku saabsan afurka si guud inaan wax ka niraahno insha allahu tacaala suxuurta maxaa u wanaagsan dadka in lagu saxurto maxaase aan u wanaagsanayn iyo xilliga la suxuuranayo intaba runtii inaan wax ka dhahno iyagana cuntada u wanaagsan ee laga soxorto inaan ogaano iyo qaabka iyo waktiga ay ku fiican tahay intaba talooyinka ugu wanaagsan ee saxuurta si guud loo baahan yahay inaan dadka wax uga sheegno xilliga ay ugu habboon tahay qofka inuu jimicsi sameeyo inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan waxaa laga yaabaa dadka qaar jimicsi inay rabaan inay exercise sameeyaan marka xilliga marka ugu habboon qofkan uu samayn karo maadaama laga cabsanayo qofkan hadduu jimicsi badan ama socod iyo shaqo uu qabto inuu oon iyo haraad soo wajahay ay macquul tahay marka xilliga ugu habboon in la sheego insha allahu tacaala khataraha iyo calaamadaha u baahan in laga feejignaado xilliga soonka iyadana muhiim waay waxaa jiri kara calaamada iyo waxyaala loo baahan in laga feejignaado in la iska ilaaliyo si aan loogu dhicin soonkana uusan u waxyeelooyin marka khatarahaas inaan wax ka niraahno insha allahu tacaala soonka iyo sixidda si guud iyo saameynta caafimaad ee cuntada qofka isticmaalayo hadday ahaan lahayd cunto shiilan hadday ahaan lahayd biyaha xadiga uu isticmaalayo hilibka jimicsiga intaba ayaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala si guud faa'iidooyinka soonka joogtada ah qofka soomaya faa'iidooyin guud ayaa laga helayaa soonka insha allahu tacaala xikmad ayaa ku jirta ilaahay subxana wa tacaala uu jideeyey saas daraaddeed xikmadaas iyo faa'iidooyinkaas aan ka heli karno inaan wax ka dhahno si guud hoos u dhac ka imaana xilliga soonka qofka hadduu bishaan barakaysan oo ramadaan uu soomo aakhirka marka dhammaadka qofka hoosu dhac iyo wuxuu dareemaa miisaankiisi inuu hoosu dhacay faa'iidooyin badan caafimaad inuu helo dhanka kale dhibaatooyin inay lasoo gudboonaadaan intaba marka insha allah ta waxbaan ka dhihi doonaa noocyada cuntooyinka ay tahay in laga fogaado runtii xilliga afurka iyo xilliga saxuurta in wax laga dhaho runtii iyadana muhiim jiddan waaye sababtoo ah waxaa laga yaabaa qofka wax dhibaya oo aan caafimaadkiisa ku jirin inuu iska isticmaalayo maanta oo dhan ama maalmahan oo dhan marka waxa saxda ah u fiican caafimaadka qofka ama ku afuro ama ku saxuro inaan wax ka dhahno insha allahu tacaala noocyada cuntooyinka ay tahay in laga dheeraadon xilliga sahuurta iyagana muhiim waa inaan wax ka sheegno iyo si guud talooyinka tiro badan oo mataqaana ku saabsan caafimaadka iyo bishan ramadaan insha allahu tacaala ayaan halaqaadkeena soo socdo inta aan ku gud jirno bishan aan kaga warami doono insha allahu tacaala xalaqada habeen dambe iyo insha allahu tacaala ka faa'iidaysi waan ayaan idin rajaynaa aad iyo aad ayaa u mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست